war ka soo baxay taliyaha ciidanka dowladda federaalk odobaan yuusuf raaye ayaa lagu sheegay in xilka laga qaaday carab dhiig axmed oo ah taliyaha ciidanka bangaraaft ee maraykanka tababaray kana howlgala gobolka jubbada hoose carab dhiig ayaa xilka qaadistiis waxay kusoo aadaysaa iyadoo uu maalintii shalay uu ka hadlay xiisada u dhexaysa dowladda federaalk iyo maamulka la baxay jubbaland isagoona dhaliilo u jeediyey maamulka xasan shiikh sarkaal kale oo ka tirsanaa ciidanka bangaraaft oo isna ku sugan magaalada kismaayo ayaa loo magacaabay xilkan kaas oo loogu magacaabo ariif hiire ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah ka soo baxay maamulka la baxay jubbaland oo ku aadan tallaabada ay qaaday dowladda federaalka xilka qaadidsa sarkaalkan ayaa kusoo aadaysa iyadoo xiisada u dhexaysa maamulka la baxay jubbaland ee fadhigiisu yahay magaalada kismaayo ee uu hogaamiye axmed madoobe iyo dowladda federaalka ay sii karaar qaadanayso lamana oga halka ay ku dambeyn doonto xilka qaadistan lagu sameeyey sarkaalkan